halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal waa habeen salaaso ah bisha ogosna waa sagaal iyo toban sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddeenna cawaysnimo oo aad ku maqli doontaan barnaamijka waa go'aankaaga waxaa si wada jira idinku daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba sahraa cabdi axmed
waxyaabaha ugu caansan waxaa ka mid ah heesaan la yidhaahdo heeska yidhahdaa ku weyn oo uu qaado kooshyare heesaha kale waxaa qaada samuri heesa qaarkood waxaa qaada nin la yidhahdo mukhtaar xamurad kuwo waxaa qaada nin la yidhaahdo siciid daawuud qaara u qaadaa kaasi waxa uu ahaa abwaan cabdi cali boos oo ah khabiir sugaaneed wuxuuna marti noogu yahay barnaamijkeenna waa go'aankaaga oo maanta aynuuga hadlayno gebi ahaantiiba sugaanta casriyeysan ee wakhtigan
dhayalxaw malaynine dhayli ku qalaxsada kaadheehanayne dhamma waaxyaha igana inta dhiiga qaadaya
waa fannaanadda ikraan carraare iyo weliba heestii dhayal waxaad ku maqli doontaan barnaamijka qaybihiisa dambe qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna caawa waxaa ka mida warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo fanka casriga ah iyo weliba qayb aan ugu magac darray maxaa ku cusub maskaxdaada ama maxaa ka guuxaya oo aan ku eegayno dhallinyarada iyo wixii maskaxdooda ku jira haatanna magaalada muqdisho aynu ku bilownay dhallinyarada magaalada muqdisho ku nool ayaa waxa ay xiiseeyaan fanka soomaaliyeed badi ayaanan haysanin kaalmadii loo baahnaa ee lagu horumarin lahaa fankooda caqabadaha hortaagan dhallinyarada iyo hankooda faneed waxaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga axmed xasan colaad
inkastoo dhallinyarada magaalada muqdisho ay ku soo barbaareen intooda badan dagaalada iyo colaadaha ka dhacaya waddanka oo qaybna ay ka noqdeen dhallinyarada haddana waxaa jira dhallinyaro xiisaysa sidii ay fanka uga qayb qaadan lahaayeen qaybihiisa kala duwan dhallinyaradana xiisaysa fanka ayaa haysan ilaa hadda hay-ad ama dowlad si gaar ah gacanta ugu haysa si ay fanka soomaaliyeed oo u noqdo mid soo hana qaada sharmaake abuukar amiin waxa uu ka mid yahay dhallinyarada fanka xiisaysa wuxuuna ku sugan yahay magaalada muqdisho waana saxafi ka howlgala idaacadda maxalliga ah ee rediyo kulmiye wuxuuna ka sheekeynayaa sida uu u xiiseeyo fanka colaad aad umahadsan tahay runtii waa mahadsantihiin dhammaan asxaabta v o a isku duuban saa sheegta waxaan ka tirsanay asxaabta idaacadda kulmiye fanka markii la yidhaahdo fanka kala baxo wuxuu u qaybsamaa in la heeso wuxuu u qaybsamaa saxaafadda fanka ka mid ah artiistanimada fanka ka mid ah fanka waxyaaba badana soo galo kuwana way gabiyaan kuwana waxba laakiin fanka markaan kasoo qaadano dhanka heesaha runtii aadan u taageeraa fanka anigoo yaraan taageeradiisa bilaabay fanaanka weyn ummadda ay wada jecel yihiin xasan aan samater codkiisii dhegaysigiisaan kusoo baxay oo aan jeclaa haddana waxaan saaranahayba jaranjaradii aan fanka kusoo kori lahaa waxaan doonayaaba inaan ka mid noqdo fanaaniinta caalamka ku nool markuu aadaa uxiisiisaa fanka marka in yar noga luuqayb heesta codka saan u dareenno maadaama nin dhallinyaraahoo fankina aad hadda u xiiseeya waxaan ku tijaabinayaa heesta fanaankan xasan aadan samater uu qaado heesihiisii horena ka mid ah xasan aadan samater waxaan kaaga soo qaadanaya wuxuu leeyahay ma og tahay curyaankaba cagaluma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa caraarayeeladan inay ku cimri haataan sidoo kale aamine macow waxay ka mid tahay dhallinyarada ama gabdhaha ku sugan magaalada muqdisho waxayna ku soo barbaartay fanka waxayna v o e-da uga hadashay sida ay u jeceshahay fanka gaar ahaan jiridda sheekooyinka aniga fanka waan xiiseeyaa aan xiiseeya laakiin waxaan ka sii xiiseeya maadaama aan fank kusoo barbaaray aniga waxaan xiiseeyaa sheekooyinka waayo jilitaanka sheekooyinka ayaa igu batay macnaha xataa iisheeg xataa waxaan galay hataa barnaamij kale oo la yidhaahdo oo sheekooyinka ku saabsan oo faaliha qaranka la yidhaahda hataa marka saasaan u xiiseeya noocaas aadaan u xiiseeya marka sheekooyinka qaabkay u xiisaysaa oo u jisha Ee, waxaan u xiiseeyaa sheekooyinka hadba noocii abwaanka uu kugu dhiibo ayaa aad samaynaysaa Ee, macnaha haddii qof maseersan aad tahay haddii aad tahay gabar yar oo macnaha ee, wiil shukaansanaysa aad tahay haddii aad tahay macnaha maamo oo jilaysa hooyo ciyaalkeedii canaananaysa aad tahay haddii aad tahay ho- eh, maamo kale oo macnaha barnaamijka ku dhex jirto oo sheekooyinka kale sii xiisaynaysa haddaad tahay saasaan u xiiseeyaa abwaan xayir cali roble waa abwaan dhallinyaraa ku sugan eh, muqdisho soona saaray heeso badan oo aad loo xiiseeyo wuxuuna ka hadlayaa qaabka uu u curiyo heesaha wallaahi horta een, waa mahadsan tahay een, haba- hal abuurkana qofka bini'aadinka ilaahay baa waa ku dhaliyay wuu la dhashaa Een, waxyaabaha aan la bari karin oo inta dugsi loo galo halkaaba abuurka aan loo bari karin waaye Een, waa qaab ilaahay qofka bini'aadinka uu hiba ahaan u siiyo marka taasina koley een, yaryaraantaydii ayaanba macnaha la soo hana qaaday Een, muhiimadduna waxay ahayd inaan maanta aan heer ka gaaro ama aan bulshada soomaaliyeed aan u bandhigo suugaan ahaan miro ahaan qaab ahaan waxyaabaha aad curso balsey u saameeyaan dhallinyaradoo kale iyo si fiican qof walba macnaha horta wuxuu ka qaadanayaa suugaantaada qofba dhinac bay ka qaadanaysaa hadda ka hor mar aan sameeyey in hees la yidhaahdo hanti in- inay adduunyadu hoos wareega weeyo oo hoobaan barwaaqiyo harac laguma waare hanti niman lahayn iyo caashiq way isu halisoo anigan huqiyo ciil hadimaay gaare haddaan ahay nin hodan oo wuxuu doono heli kara sidan layma heefeen hoos layma eegeen adna hadal waxyeeliyo hoohay ima tiraahdeen hanaakaa wacbaan u hiloobayayo hablahan dhammaantood midaan uga haraan wadniyo halbowlaha yaa ku haybinayo waxaan heli karaayana hagarkaa ma geliyeen hanfi iyo kule han- een, hanfi- hanfigii dhibaatada adaa ii horseeday Een, runtii waxaad dareemaysaa qofkii dhallinyaro ah ee guurkiisa ama noloshiisa ama farxaddiisa ama jacaylkiisa hanti lagu xiro in uu markii uu maqlo suugaantaas ama erayadaasi ay damqinayaan uu leeyahay alla ilahi tan waa aniga dhallinyarada muqdisho ee xilligani ma haystaan taageero caalami ah iyo mid maxalliya intaba balse dhallinyarada qaarkood ayaa fankooda ku soo bandhiga goobo gaar ah iyo idaacadaha gudaha ee ka howlgala magaalada muqdisho axmed xasan colaad v o a muqdisho
cawaysin wanaagsan idilahaantiinba waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeennii waa go'aankaaga oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna hargeysa tirada dhallinyarada ku nool somalilan ee ku biiraya fanka ayaa sannadihii ugu dambeeyey korodhay sidoo kalena dhallinyaradan ayaa uga faa'iidaysta fanka inay ku soo bandhigaan hal abuurnimadooda haddaba waxa warbixintan arrin la- wa- haddaba waxa warbixin arrintaa la xidhiidha magaalada hargeysa inooga soo dirtay waryaheenna hodan cali cajabi bismillah sallallahu alayhi ho ya ale bismillah sallallahu alayhi ho ya ale kushumxaal kushumxaal alayhi ho ya ale kushumxaal kushumxaal alayhi ho ya ale muddooyinkan dambe waxaa soo badanaya dhallinyarada ku soo biiraysa fanka kuwaasi oo qayb laxaadle ka qaata horumarinta fanka iyada oo magaalada hargeysa ay ka jiraan kooxo kala duwan ururka sogsa waxaa ka soo baxa dhallinyaro badan oo u tababaran ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka iyaga oo qayb weyna ka qaata fanka casriga ah cawaale ismaaciil cawaale deeqsi waa abwaan da'yar kana mida ururka sogsa waxaanu ka hadlayaa kaalinta dhallinyarada iyo fanka Een, run ahaantii dhallinyaradu kaalin mugle ayay ka qaataan sugaanta casriga ah Een, iyadoo labageesood ay tahay oo dhankii dhaqankana aan laga marnayn ayaa haddana fankan kale ee casriga ah ee dadku fahmayaane technologigana kaalin weyn baa laga qaataa Een, matalan aniga iyo koox een, kooxdan ka tirsanahay sogsa waxaanu een, awood saarnaa wacyigelinta bulshada dhan kasto ay noqoto waxaanu een, ku taakulaynaa dadka u baahan in la caawiyo inaanu suugaan aanu ku gudbino fariintooda ama baahidooda Een, waxaanu heeso ama ruwaayado ama gabayo ka samaynaa baahida dadka naafada ah Een, caruurta een, muxuu ahaaye een, ku jirta meelaha een, lagu xanaaneeyo dhalinta oo kale Een, bulshada qaybaheeda oo dhan Een, annagoo guubaabinayna saxaafadda Een, kooxda sogsa waxay soo saartay hees een, la hadlaysa saxaafadda oo sheegaysa qiimaha ay leedahay faraysana inay gudbiso wacyigelinta ay bulshadu u baahantahay Een, bilmatal ereyadeedii oo kale waxaa ka mid ahaa Een, saxaafaddu waa hormuudka bulshada lagu hogaamiyo haddaan lagu tabin akhbaarta ma hana qaadeen adduunku ha yeeshee haddaan la dhowrin hanaankeediyo asluubta qaynuunkeedana la hiifo ogow hagardaame iyo huqiya waa dhibaato weyne ha dhaafina xeerka qeexan xamde maxamed ismaaciil oo ka tirsan isla kooxda soksa waxay sawir ka bixinaysaa sida ay uga qayb gasho wacyigelinta bulshada iyo sida ay fanku ugu noqday shaqo abuur banka marka hore waxaan ku soo galay waxaan imida meesha soksa laydhaa labadii kun iyo toddobadii laakiin markaan imida hadday noqoto heesaha wadanka ka hadlaya iyo dhaqanqaba bartaas ay siisay iminkana weli aan ka tirsanahay oon heesaha wacyigelintana ka qaadnaa maadaama bulshadii aan wax u sheegayno haddii aynay ay noqoto dhaqanka waxaan ka qaadanaa qayb weyn haa shaqo abuur ayay noo noqotay waayo dadkii wadankii waxaa ka jira camal la-aan laakiin anagu camal baanu haysanaa maba doondoonnaba dadku intay camal iyo wax doondoonayaan tahriib ka sheekaynayaan meesheeda ayaanu ku xidhannahay camalna waanu haysanaa shaqo abuur bay noo tahay waana howbiga iyaga
fanka casriga ah iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay kii hore iyo siday suugaanta abwaanada qaar ugu saleeyaan wakhtigan waxaa ka warramaya mar kale abwaan cawaala deeqsi waxaa layidhi madal waliba muuqeed leh ama xilli waliba dadkiisu leeyay kulli saman laha rijaal marka dadkii iminka waxay kula fahmayaan tiknolojigii oo haddii awlgeel iyo marka ekeeyaha la samaynayo suugaanta ekeeya wax laydhaa bay leedahay oo erimaldaheedka ah ama dhir loo soo mari jiray ama geed loo soo mari jiray iminka tiknolojiga loo maraa oo mobil galaxiyaad inantii ku masaalaysaa kaasay kula garanaysaa marka waxaa dhacda quruxdiiba xataa technolojigii gashay oo awel dhagaxa laodhan jiray waa miskiin caawiye iminka wax soo baxay brogram miskiin caawiye photoshop laydha oo inanta dee qalanjada iyo takalaanay kala dhicin dabeete waxaa dhacaysa waxaa la samaynayaa qof dee marka hore aan sidanaad photoshopka uu kuugu cajabiye aan kuugu cajabinayn ayaa photoshop sawir photoshop usoo samaysanayaa aaladan imika aadka loogu kulmay laydhaa facebooka ayuu soo dhiganaya dabeete intaasoo boqoloo qof ayaa communty ka soo bixinaysa ama faallada waxa laydhaayee ammaantaoo maashaallada meesha maraysa iyo beautifulka iyo ubaxyada la hoos dhigaya aad yaabaysa dabeete dadkiibaad dhex raacaysaayo adoo dee iska hiikacayo dadkaagii dhinac ka raacay dabeete intaasoo waad codsanaysaayo intaasaad raadinaysaayo dirqibaad inanti ku helaysa dabeete waad la ballamaysaa markaad la ballanto tiiba maaha ila photoshopki iyadoo socota lagu samayn maayo kii sawir buu ahaaye markaasaad isku kaa geli waayayaan dabeete halkaasoo kale ayaan ka sameeyey in yaroo shacburo oo gaaban wuxuu leeyahy sawirka photoshopka facebooka ku yaal fayskii qurxoonaa faallada iyo kommentiga dadka faraha badan lay kugu faaninayeen markii aan u fiirsaday ma faaqida jacaylkii dabadeed fashilankii wada fadhiisigeennii quruxdii mafooba waxaan kaa filayay imankaa waay filankii caku photoshopkiyo facebook ay soo hoday
dhallinyarada ayaa kaalin muhiima kaga jira fanka iyaga oo door weyn ka qaata wacyigelinta bulshada hadday noqoto dhinaca nabadda iyo dhiirigelinta horumarka kala duwan hodan cali cajabi v o e hargeysa
waa tahay habeen wanaagsan mar kale ayaanu idin leenahay dhegaystayaal iyadoo aan filaya caawa barnaamijka intiisa badan oo fanka ku saabsan inaad u wada bogi doontaan fanka soomaalida ayaa waayadan dambe ahaa mid sii casriyeysnaa ama sii casriyoobayay oo dhallinyaradu ay aad uga qayb qaadanayeen haddaba abwaanada safka hore uga jira horumarinta fanka ayaa waxaa ka mid a abwaan cabdiraxmaan maxamed xasan oo loo yaqaano shamiraaye waryaheena magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa la fadhiisatay abwaanka kana wareysatay waayihiisii faneed
abwaan cabdiraxmaan maxamed xasan loona yaqaano shamiraaye abwaan cabdiraxmaan maxamed xasan dabcan abwaaniintu siyaabo kala duwan ayay sugaantooda u tiriyaan adigu marka ma gabayadaad tirisaa ma geeraaradaad tirisaa ma heestaa bal noo sharax sugaantu waa toddoba xilin toddobada xilinbaa badankooda waa sameeyaa sidaa heesta gabayga sugaantana madaxweynaheedu waa gabayga madaxweyne ku-xigeenkeeduna waxa weeye waa maansada ama heesta adugu toddobada hilinee suugaanta intaba qaafiyadooda waa sameeyaa waa la xameeyaa nin dhallinyaraa aan ahaado waa ku luqeeyaa haddii aan u baahdo kaalin intee leeg ayay dhallinyaradu maanta ku leeyihiin fanka inkastoo anigu aan jeclahay fanaaniintii duqayd ahaydee hore haddana nin dhallinyaro ah baan ahay dhallinyarada dambena waa taageeraa waxaanan jeclahay inaan fanaaniintii hore naga badine aanu annagu ka badinno oo dadku majority waxay taageeraan dadkii hore eh ay sida dadkii hore oo kale suugaantooda u soo sameeyaan laxanka u soo saaraan cod macaanoo la iibsan karo oo la qaadan karo oo la dhegaysan karo ay meesha keenaan waa gartay arrimaha marka ma ka hadashay oo ma isbarbar dhigta fanaaniinta cusub iyo kuwii hore wallaahi waa ka hadlay oo hadda ka hor nairobi maraan joogay meelahaas habeenaan xaflad imi oo aan aad u cadhooday oo nin dhallinyaro aan aad u jeclaa inuu soo baxo oo dadkii hore waaweynka ahaa naga anshaxo ayaa la odhan karaa inuu fankii adhexda ka jabiyey markuu hees muuse ismaaciil qalinle allaha u naxariistee uu lahaa uu fagaare isla soo taagay oo uu geelu wuu ku daraaraa adhigu waa ka daran yahay meeshu muuse yidhi ayuu fahmi waayey oo wuxuu yidhi geelu wuu dareeraa adhigu waa ka daran yahay dhallinyaradayadii wuu ceebeeyey marka waxaa ii soo baxday in muuse ismaaciil qalinlana gabadha geel badan u xareeyey fanaankaa dambena uu ka dareeriyey ila geel wuu dareeraa buu yidhi geel wuu ku dareeraa buu yidhi waa gartay maxaa ka tiri marka arrinta waxaan ka idhi dee suugaantu waa fara badnayd anoo maxaanku idhahdaa dhallinyaradayda saxaya oo garab istaagaya raggii horena xusaya iyo fankii hore sharafkiisii bilmasalan nooga taabo waqtigu waa yaryahay waa sugaan aad u fara badan hal iyo labaan ka soo qaadanayaa waa beri haddii aan dhex galo aan dhowr ka magacaabo markaa dhammow ina tubee iyo cigaal dhumucdii weeyaane dhuganna waaye xasanaadan iyo kulucu dhankiisiiye iyagoon ifkaba dhaafin bay dhexal wareejeene dhadig iyo lab suugaantu waynaga dhaxaysaaye ma ay dhiman magool iyo qoftii dheemanka ahayd baxsanna waa lafdhabartii fank iyo udubdhexaadkiiye allaylaha sahrina kama dhacdee waa u dhigantaaye dheegay khadriya saadow waa labadii dhaayoode kii saxaaji dhegihii maqlaa kama dhaqaaqaane dhawaaqeeda danankaa raxmadi kugu dhammaataaye goortay dhegaystaan shacbigu waa u dhididaan ma aan dhaafin hibe maxamed iyo dhoolguyooda-ay dhoolguyooda-ay waa shankaroon axmed sagal dhammaantoodba hobolladii dalkan dhiigu shubaya dar kalaa ka dhinac kacay intay hadalla dheegteen markaasay dhurwaa iyo sidii dhidar u guuxeen umana dhuun daloolaan murtida kuwa dhacayaae hadday dhalaata dawladi dhaqsaa loo xukumayaae dharaar aan fogayn baan maxkamad dhoob isleeyahaye ha dhegaysanina ha dhegaysanina hees kufsiyi malaha dheecaane waayahay bal dhinaca heesaha haddii aad wax yar nooga taabato oo weliba waxaan jeclaan lahaa inaad codkaaga aad noogu qaadi wallaahi faadimo yaasiinay inkastoo aan jeclahay dhallinyarada anugu inaan waxu sameeyo naaxiyadoodana aan kuwa siiyo haddana waxaan kuu sheegaaye bilmasel heestii aan qabqablayaasha iskaga anshaxaya qabqablayaasha faadumay laftooda mar baan galay hogaamiye kooxeedada mar baan iska anshaxay oo aan meel saaray hawshooda qorraxdoo duhur joogta iyo qaangaadh dayaxoon ahayn qiimaha nuuruma sinno iftiin kala qaalisane murtida qodobaysan iyo tusaalaha qaato oo sidaasay qarannimo iyo qabiilkuna kala yihiin sidaasay qarannimo iyo qabiilkuna kala yihiin miyaa qoloqoliyo reer qabyaaladina anfacdaa dadkii qaaliga ahaa miyuu qaybsami karaa miyaa qiiriyo xusuus qaracan lagu jiri karaa adigoo mahadsan inkastaadan inkastoo aadan muusigii iyo wixii haysan waxaan jeclaan lahaa inaad codkaaga noogu qaado
qorraxdu duhurin joogta iyo qangaadhi dayaaxoonayn qiimaha nuuruma sinno iftiin kala qaalisane qorraxdu duhuri joogta iyo qangaadhi dayaaxoonayn qiimaha nuuruma sinno iftiin kala qaalisane sidaasay qarannimiyo qabiilkuna kala yihiin miyaa qoloqoliyo reer qabyaaladina anfacdaa dadkii qaaliga ahaa miyuu qaybsami karaa miyaa qiiriyo xusuus qaraacan lagu jiri karaa miyan miyan miyan miyaa qabqablaha dagaal bulshadu iska qaban karayn waxaad ii muuqata hadda inaad dhinac walba buuxin karto marka ma ku tara jirdhaa inaad fankaaga aad maaragta soo caansaarto oo aad si fiican maaragtay aad aad salka ugu dhigto wallaahi faadimo yaasiin jaamicay waataan kuu sheegay oo aan kuudhi aniga laa waqtigan xaadirkaa jacayl baa haya dhallinyarada soomaaliyeedna dal iyo dibadba waxaan boqolkiiba boqol aan ugu tahniyadaynayaa ku salaamayaa boqol iyo afar iyo tobanka cadadda qur-aanka kariimka waxaana kula ballamayaa kulana dardaarmayaa in ay sidii xubnihii s y l oo kale saddex iyo toban wiil baa qarannimada soomaaliya isu taagay inay suugaan ahaanna ku cabbiraan af iyo addinba ay kaga shaqeeyaan qarannimadii iyo midnimadii ummadda soomaaliyeed si ay u soo noqon lahayd haddii aan jawaabtaada u soo noqdo fankaaga ma ku tala jirtaa inaad soo shaac saarto anugu horta jacayl baa haya faadimo i love ilhaan for my life inta aan jec- dunida guudkeeda saarahay ilhaan gabadh la yidhahda aan jeclahay faadimo jacaylkuna waa qayb xanuunada ka mid ah inta aan ilhaan jeclahay waxaan ku xaajadayda kama sheekayn karayo aadna wax uma qaban karayo marka dhismaha ummadda soomaaliyeed iyo calankii soomaaliyeed sidii loo heli lahaa iyo sidii aan anigu ilhaan u heli lahaa labadaba waa ku hawlana
abwaan cabdiraxmaan maxamed xasan shamiraaye ayuu kaasi ahaa magaalada boosaaso ayaa waxa uu ugu waramayay wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac
haatanna dhadhaab aynu dhinaca u kacno dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ayaa nolosha adag ee xeryahaasi wax ay iskaga maaweeliyaan dhinaca fanka waxaana ay ku hamiyaan in ay horumariyaan fankooda si uu u noqdo fursad ay uga baxaan xeryaha ay ku jiraan haddaba wariyaheenna nooga soo warramo dhadhaab aadan xasan tarax ayaa warbixintan inoo haya dhallinyarada xeryaha dhadhaab ayaa ku howlan arrimo badan oo isugu jira waxbarasho ganacsi isboortiska balse muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa la arkayay dhalinyaro badan oo ku howlan fanka qaar baa fanka u arka arrinka keliya ay ku iloobi karaan nolosha aadka u adag ee taal xeryaha balse kuwo kale ayaa u qaba hamuun aada u badan xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dhalinyaro da-yar ah oo ku barbaartay xeryaha fankana aada u jecel hamigooda ugu weynna waa sidii ay u noqon lahaayeen fanaaniin weyn oo masraxyada caalamka ka tuma balse waxaa hamigoodaas hagaldaaciyey dhaqaala daro qaxootinimo iyo kuwo kaloo badan kooxo kala duwan oo fanka ah yaa ka dhisan xeryaha kooxiba mid iyo labo yaan ka soo qaaday waxaana weydiiyey sida ay u arkaan fanka cusub iyo marxaladaha kala duwan ay ku jiraan iyagoo qaarkoodna hees iyo raab qac ka siin doona
magacayga waa cabdulaahi ibraahim jaamac waxaan ka mid ahay hubaal baan xerada xagardheera fanka casriga ayaan taageersanahay aniga xerada qaxootiga horta waxaan ugu haysato qalab la-aan iyo waxbaa iska jira laakiin haddii qofka uu maaragtay uu hadda sida casriga oo adduunka hadda u maray inta haysta aad diyaariso kombyuutar intaad geliso haysti fulom e inta lagaaga duubaa jeebkaa ku qaadan kartaa markaa masrax imaato ayadoo kuu diyaarsan muusigii aa codka meesha ka sii buuxsanaysaa marka hees hadda aan sameeyo kaleeto waxaa jirto oo raab ahaan hataa ayadaan ugu talagalay badda casaa heesta la dhahaa jaceyl jaceyl baa xad weyn oo badda cas ka yimid baa intuu bidix ka soo baxo wadnahayga ku beermaya u bilaabanaysaa ayadoo raab ahaanaan raba marka inaan idiin qaado barashadaadii gabar yahay basar baa i gaaro balxumadu waa maxay waadigan baleeyo baraaruga habeenkii beernaxaa ka darano burburkayga caashaqa baan looma helay bartii aan ku kulanaa weli way bidhaantaa nuurkeeda muubi'in anna waan bacleelaa nabsi baan bartama suray aha aha yee mid kaloo himilo lahay way jirtaa laakiin himilo waa hees wadani ah oo ka hadlayso oo qaran ahaan hees qaran waaye laxankana anaa saaray heestaas abwaanka qaaliga ah abwaankayga qaaliga ayaa iskale cabdulaahi sheekh shaafici haddaan ereyada qaar ka mid ah idiin wax ka taabto waxaa ka mid a bulshaheegan baa nahay lalaalalalaan hadafiyo ujeedda leh lalaalalalaan dalka horumarkiisiyo higsanaysa nolol wacan hamigeenna wuxuu yahay tilmaan lagu hoggaanshiyo himilada walaalaha soomaaliya halgan weeye qarannimo lalaalalalaan lalaalalalaan tararararam taram taram taram taram taram tararararam horseed weeye nabadeed lalaalalala midnimo dib loo helo lalaalalala hedhinkii naga harow toos lalaalalalaan ha ka harin dadkaage toos toos toos ninka weli hurdow toos qalabla-aanta dhibaatada heesta waxaa ka mid ah hadda heestaas oo qalab intay hesho oo qalab kombolitminta ah la tumo oo kooxdii oo dhan ay saf dheer ku jiraan waxaa ka soo baxaya heesta miraheeda dhadhan ayay lahaan lahayd qalabla'aantaasna waxaan ka codsanaynaa in ay hay-adaha caalamiga ee u weyntahay u n h c r in qalab ay nagu caawiso haddaan nahay hubaal baan
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa jawaahir ibraahim cabdi ku nool xeryaha qaxootiga ee xagadheera fankii haddeertaan iyo fankii hore dee isku halmaba ahaba sa sababta tahay aniga waxaan aqaanaa kitaariste organiste maxaan ku idhaahayo batriiste maxaan ku idhahayo korniiste maxaan ku idhahayo sixofon intaasayto muusika buuxdo oo maxaan aqaanaa masrax aniga waxaan ka tirsanaa kooxda horseed waamo oo gobolka jubbada hoosaan ka tirsanaa dee mana ahaba hadeertaan muusikada hadeertaan taalle iyo tii horena isku halmaba ahaba ani haddaysan muusika masraxa saas aysan nimankaas aysan u buuxinba oo muusikiistao dhan aysan u buuxin haddana qaata bilahanba ka taagana hal organ hadda organiste hadeertaan hadlayo horteyda hadlayo waa organiste halkaa organiste keliya wuu ku soo caruurtay meelaan ka galay iyo meel kalena waaba ka silaayo heesaha casriga iyo aniga dhib baan isu qabnaa aada iyo aad hal qof oo macnaha meel aan ka soo galo haddii maanta hal hays la sameeyo yaa hadda hal haysaan qaxootigan intaan joogay barbaarta maanta joogta bilaash xigtayaasha in baan yahay warkooda umbaan hadeertaanayta qaxootiga meelaan ka bilaabana waa garan lahay heestaasayta qaxootigaa lagaaga sameeyey qaad markii liidhaho hal saacaan jeejeesta saamaba ka saayibo iga sameeyey oo laigeliye oo la geliyey sii dhiiga organka la geliyey hashaas haysan dhibaan ku qabaa haddii aan ku qaadana waa bookal gacalku yee bini aadamku idiil qof kastaba ku beeran oo looga baahaya shara bilayn sideeni aragtida bilowgeeni sheekada uma qaadan berigii in bugtadu dhabka tahay inkastoo aan hargabaysan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa madar faar xaggaas waxa weeye wakhtigii hore heesuhu casri ma ahayn heesta waxa weeye qalab badan baa lagu tumi jiray laxankeeda qudheeda muddaa loo fadhii jiray faafreed baa lagu samayn jiray ilaa waxaa laga yaabaa heesta labaatan nin ama ka badan masraxa inay tumayso nin waliba shay tumayo haddeerna waxa weeye laxankii waa la soo yereeyo xoogaa baa la qabanayaa faraas iskeed baa lagu duubayaa organkaa la gelinayaa halkaasay isugu soo ururtay heesihii hadda casriga oo ama raab ha noqdeen ama noocyadan kale jacaylka ha noqdeen ankee wadaniga ha noqdeen hadday rabaan marka waxa weye farq weyn baa u dhexeeya kuwii hore iyo kuwan dambe waxa weeye aniguna waxaanu arkaa inay kuwii hore fiican yihiin waayo haddee hees hees labaatan nin wax tumayso iyo hees hal nin masixii fadhiyo oo hal biyaano intii faraas iskeed wax lagu duubay la geliyey waa dareemi kartaa faraqa udhexeeya waa dareemi kartaa wati faraq weyn baa udhexeeya marka waxaa weeye wax isku shaqaa maaha murtidii xitaa sidii hore waa laga soo gaabiyey waa laga soo yereeyey awel murtida waa loo eredihi jiray waa loo eredihi jiray waxaa laga yaabaa ba iyo yaa baa lasu geenayaa hadda awelna waxaa weeye heestu waxay hees jaan go-aan oo ninka abwaankeed sameeyey xitaa faafreeg wax laga jasuureeyo oo hadday wadani tahay iyo hadday jacayl tahayba hadda waxaa weeye wuxuun baa lasu qoorta lasu gelinayaa haddaan nin abwaano weyn uusan samaynayn muusigiina waxaa weeye saas xoogaabaa faraasiskeed lagu duubayaa biyaanadaasaa la gelinayaa intaasay isugu soo ururtay heesii hadda casrigaa isugu soo ururay marka lagaga soo tago sbotiska fanka waa shayga keliya ay dhalinyaro badan isleeyihiin waad kaga gudbi kartaan caqabada nolosha adag ee taala xeryaha iyagoo ka dhigta maaweelo amaba wehel qaar baa u arka inuu yahay fanka kaniiniga stresska aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
dee horta aadan xasan tarax warbixintaas iyo dhadhaab bay noogu dambaysay harey caawa caweysi wanaagsan baynu soo qaadanay oo dee welibana dad kala duwan oo fanki ah oo codad kala duwan weliba daray baa lagu qaaday bilaa music bay ahaayeen marka bal iga hor dhadhaabo kale ugu dambe dad kala duwan baa cod kala duwan baa waa inoogu dambeeyey runtahay inkastoo dadka reer dhadhaab intooda badan aan ku xasuusto jubbada hoose oo fanaaniintii aan ku arki jira magaalada kismaayo ay yihiin jawhar ayaa ka mida ina faarax gaas ayaa ka mida in waa iile iyo walaalkii waxa ay ka mid ahaayeen abwaanadii iyo fanaaniintii magaalada kismaayo kooxdii ka dhisneeda Ee, laakiin caawa dad badan baa maaragta anigii- fankii dee aad iyo Ha.
aad oo weliba aad baa loogu raaxaystay dhalinyarada marka imika haddar hees musical aynu soo qabanaya bal maxaa usoo qaban lahay dad mid hees musical wata wala wo- waxaan soo qabanayaa codkaasi dhegihiina kusoo dhacaya igraan Cal- caraale iyo mid ka mid a heesaheeda
dhamma waaxyaha igana inta dhiiga qaadaya dhamma waaxyaha igana inta dhiiga qaadaya adigaa dhex jiifayey dhamma waaxyaha igana inta dhiiga qaadaya dhamma waaxyaha igana inta dhiiga qaadaya adigaa dhex jiifayey dhabtii waxaa tahay dhabtii dhabtii waxaa tahay dhegta udubka haysiyo ismahayga noloshee ismahayga noloshee ismahayga noloshee ismahayga noloshee dhabtii dhabtii waxaa tahay dhabtii waxaa tahay dhegta udubka haysiyo ismahayga noloshee ismahayga noloshee ismahayga noloshee ismahayga noloshee qawlkaagan dhilaney isu dheelitiranba dhuuxayga raacee qawlkaagan dhilaney isu dheelitiranba dhuuxayga raacee dhaqdhaqaaqa wadnahana adigaa ku dhigano dhaqdhaqaaqa wadnahana adigaa ku dhegano igu dheehananigay dhaqdhaqaaqa wadnahana adigaa ku dhegano dhaqdhaqaaqa wadnahana adigaa ku dhegano igu dheehananigay dhabtii waxaa tahay dhabtii dhabtii waxaa tahay dhigta udubka haysiyo ismahayga noloshee ismahayga noloshee ismahayga noloshee ismahayga noloshee dhabtii waxaa tahay dhabtii codkaasi igraan caraale iyo heeskaasi dhayal intaas aynu kaga gudubna haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijkeenna waa go-aankaaga oo uu maanta marti noogu yahay abwaan cabdi cali boos oo ku sugan magaalada boosaaso ee puntland abwaan boos waxa uu leeyahay riwaayado iyo heeso ay kala qaadaan fanaaniin caan ka ageyga soomaalida wuxuuna ugu horeyntii wuxuuna horey ula soo shaqeeyaa niraahde hay-adihii fanka ee soomaaliya xilligii burburkii ka hor maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi inuu diyaariyey ayaa abwaankaasi waxa uu ku wareystay khadka telefoonka ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey taariikhdiisa hal abuurka
horta waa badan yihiin marka waxyaabaha ugu caansan waxaa ka mid ah heesaan la yidhaahdo beerka yidhahdaa kuweyn oo uu qaado kooshyare heesaha kale waxaa qaada samuri heesa qaarkood waxaa qaada nin la yidhahdo mukhtaar xamurad kuwo waxaa qaada nin la yidhaahdo nin la yidhaahdo xamuqo siciid daawud qaar u qaadaa marka waa badan yihiin waan gartay markaa bal aduu goormaad eh, bilowday alifaada heesaha iyo suugaanta kale alifaada iyo sugaanta adigu waktigii ardaynimadii ayaan bilaabay balse waagii dameeto dhoon waxaan ahaa meesha la dhihi jiray faareebka mataqaana faareebkii lagu controli jiray sugaanta halkaasaan ka mid ahaa raggii controli jiray riwaayadaha iyo sugaanta marka waa magaalada muqdisho magaalada muqdisho xilligii maamulka dowladnimadu uu dhisnaa waan gartay hadda waxaad ku sugan tahay boosaaso waxyaabaha intii aad boosaaso joogtay aad aliftay ma heesuun bay ku kooban yihiin mise waxaa jira riwaayado eh, balballaadhan oo ka weyn hal hees iyo laba hees maya heeso waa jiraan riwaayadaa jira gabayaa jira kuwa wadanayaa jira nooc walba waa leeyihiin xilli kasta waxaa kusoo maraya barnaamij ka duwan si aad hore u aragtay oo aad wax ka samaynay marka riwaayadaha aad aliftay kuwo si eh, guud oo wadareed loo dhigay may jiraan kuwo dad badan ay ka qayb qaateen nio etoobiya markaan joogay xilligaan etoobiya joogay adigu ninety eightkii barnaamij riwaayada ayaan dhignay oo muxuu ahaa dadka nabadda iyo waxaa ka hadlayay oo aan ku dhignay markaas maslax waxa uu ahaa halka meel la dhihi jiray raas hotel kowdhe hadda waxaa jira xilliyadii burbur ayaa iska dhacay lama heli karo saa isula hesho kooxihii iyo barnaamijkii iyo wa- waa kuwa adag waan gartay anu gudbo eh, martida eh, cabdiraxmaan oo lagu naanayso abwaan caato oo jooga magaalada berbera cabdiraxmaan adigana sidaan ka fahmayo magacaaga waxbaad aliftaa waxa igu horreeyay horta subaal aan sameeya subaalo waad isla soo taagtay ama meel baad eh, aad muxuu ahaayey eh, aad isku tuhantay ama uu qofku da markaa eh, uu noqon karo qof isku filmaasho aad moodaysa inuu ka gaadhay eh, dabaqada suugaanta wuxuu ahaa gabaygii igu horreeyey eedmo kala roon baa la oran jiray mid kale oo ka duwan baa jiro noocan casriga dadkan had iyo jeer aan wax ugu sheegayay eh, sidan eh, had iyo jeer dadkan dhaqanka aada mooda in ay ka sabooleen ama eh, ama ha joogaan wadanka ama ha joogaan qurbaha marka wuxuu ahaa si aan ugu sheego maadaama fahmi waayeen af soomaaligii gabayadii aan ugu sheegayay inaan markaa qaabka ay doonayeen aan ugu sheego oo aan umasiyaabaan markaa doonayay wuxuu ahaa gabayga ciwaankiisa waxaan ka dhigay ingiriisi baan ka dhigay always my friends not deliver my idea baa lagaa gabayga magaciisa oo micnaheedu yahay oo micnaheedu yahay saaxiibaday aad iyo jeer fikri- eh, saaxiibaday fikirka aan ka aaminsan waa ka dhaqanka aan ka aaminsanayo oo markaa sheegayay waan gartay ma aaminsana marka haddaan dhowr adigu wax idinka sii mariyo wuxuu noqonayay em, fikradayda uma fiirsadaan ma fareenadiyo vocabulary i am talking bay ka firdhanayaana for example iyo leysiga toos ka dhigayaana iyo boysiga aan qeexayay folasho haystaana waa ficilada james bond ama se fandama fashionka waxay moodayaan familiga universitygaba kuwa fiiriyaa faadar dhalay jiis fusuqay bay noqdeen markaa gool wuxuu ahaa atigaaley tarbiyada had iyo jeer dawaalku uu ku leeyahay magaranka oo khaasatan way dhacday dee qaar kule aabahood caayaya haayeen eh, kalaam ha waay waay waan u iman doonaa ee ee wax la mid a haddii ay hayaan hadduu hayo abwaan cali boos laakiin aan soo dhoweeyo daa-uud isagana daa-uud aduu waxaad ka mid tahay dhallinyarada magaalada baydhabo ee gobolka baay ee fanka si baad ugu dhex jirtaa oo aan u malaynaya warbaahinta inaad eh, qayb ka tahay bal eh, khibraddaada dhinaca fanka haddaad wax nooga sheegtid waa runtaa saaxiibo horta aniga magacayga waa daa-uud dhagax cumar baa la yidhaahdaa waxaan iminka aan ku suganahay ee gudaha magaalada baydhabo xarunta gobolka baay waxaana ka mid ahay dadka suxufiyiinta oo ku shaqeeya gudaha magaalada waxaana horey aan usii ahaan jiray dadka oo fanaaniinta ah oo joogta gudaha magaalada baydhabo waxna waan uriyaa heesaayana waa ahay jilaayna waan ahay marka wax badan ayaan suudaanta xaggeeda aan kusoo dhex jiray muddo waxaan ku jiraa ayaa labaatan toban iyo shan sanamadaas ayaan ku jiraa waxaa inta badan aan samayn jiray heesaha oo inta badan ay ka baxaan afka maymayda oo meys hadda aan joogo bulshada inta badan aan ku fahansiin jiray Eh, iyo waxaa kaloo samayn jiray heesaha jecelka iyo kuwa wadaniga iyo kuwa weliba gobolnimo doonka ayaan samayn jiray oo intooda badan kaligood ay ku bixi jireen afka maxaatiriga oo dadka oo dhan ay wada fahmi karaan oo internationalka u ah laakiin badana boqolkiiba sideetan af- luuqadaha afka maymaaga ay ku baxaan heesaa badana aan samayn jiray oo riwaayadaha qaarka aan sameeyey inta badan hadda macnaha mararka qaar waxaa lagu soo deeyaa t v-da sida carlton t v meelahaasay kusoo deeyaan oo aniga aan sameeyey waa lagu daawada adduunyada oo dhan waxaa jirta hees maymay ah oo aniga aan sameeyey Aa, aan ka bilaabay marka mas- masalidan le waa lay sheegay magalan le waa lankuweede midibka muraayahana madimaga maroormale mahoga midigtay migshewa meerta marmarka ka dhiirta madaga min quramada afka mideyshay mazulkuwa adduunye may oo la kiyey misaale mashaqay manqolaada mehay muuru adinka meertay adiba mahoga ka duugayi meelmaadka ka argaana oo magaaga anka deegana ana makaanka ina e mumo muyaadka ina e abaaye mumo mugalkuro ma adagaasoo maykingale olimandeerkay kiyaala adintan in inka badan waay maadaama aad igu soo gashay waktigana macnaha hareerigiga ahaa ah marka macnaha intaan aan kasii yarayso macnaha waxaysi jecel ay ku saabsaneed macnaha intaan ammaanaadkii ayada markii ayada la ammaanayo jecela ma ayado ammaana ay ahayd gabadha ayadaa lagu ammaanayaa Waa marka qaab noocaasa ee qaafiyada ay u samaysneed laakiin inta badan heesaa aan sameeyey waa jiraan dad badanaa qaadaa jira oo heesa ani aan sameeyey ma iyo maxaa tiri isu jira ah haddii loo baahdan macnaha adi dhan walba waa galaa adi waa gartay jakot jafar baan ahay waan gartay marka maanta waxaaba nasiib u yeelanay eh, inaan dad wada eh, wax alifa ay ku jiraan khadka markii hore waxaan islahaa un eh, iyo hal- hal abwaan ka badan ma helaysid laakiin nasiib wanaag waanu ku dhannahay meesha marka bal aan siiyo cabdiraxmaan cabdiraxmaan wax su-aala ma u haysaa abwaan boos oo boosaaso jooga waa su- su-aasha labadii jeer islahaa diisin waxa ahay een, waa kan muxuu ahaayey maadada suugaanta la yidhaahdo raadkeedu aada buu u- raad soo jireen ayuu ahaa oo een, in badan siyaabo fara badan een, iyo luuqado fara badan ku baxay een, ilaa ay ku jirto xitaa manhajka samaawiga inuu ka hadlayo oo hadda- markaa waxaan weydiin lahaa een, innaga xaggeennana waxaaba duusaalayn qalin inuu ahaa inta inaan wax qori jirin oo taariikho fara badan oo inaan qoraal ku araggeeda suudaan ku haynaa hadda isna suudaanka inu tusaysa waa sax een, waxaan weydiin lahaa waxa fankii een, muxuu ahaayey een, geyga soomaaliyeed een, ama geedka inta afka luuqada soomaaliga lagaga dhigo een, muxuu ahaayey dib u dhaca ku keenay marka een, la eego waktigii een, sideetanaadkii toddobaatanadii een, waxaad moodaa wixii ka dambeeyey in fankii uu dib dib u dhac weyni ku yimi micnaha adoo u barbardhigaya xilligan hadda la joogo eh, burburkii kadib maxaa fankii soomaalida ka lumay ayaad eh, su-aal ahaan dhigi lahayd ha ha waaye abwaan boos waa maqlayaa waa waa mahadsan yahay horta saaxiibkay waxaan dhihi lahaa een, fankii iyo sugaantii waxaa dib u dhigay horta burbur haddii uu dhacay burburkaas dhacay meel walba waa saameeyey een, een, sugaantii waa saameeyey sharcigii iyo nidaamkii iyo kala damayntii waa saameeyey dhaqankii waa saameeyey waxaa dhacday marka su- een, sugaantii dadkeenii debadaha hadday tageen waxay raaceen dhaqamo kaleeto oo oo maaragtay een, meelaha ay tageen dhaqamadoodii dhaqamadoodii iyo sugaantii iyo maaragtay ayaa laysku dabaqay waxaad u malaynaysaa hadda een, heesaha dabadaha laga soo qaado haddaad fiiriso ama sugaanta lasoo qaado wax nuxur leh ama wax sarbeeba ama wax arara inayan lahayn een, waagii horeeto een, maamul dawladda jirtay waxaa la samayn jiray wax la yidhaahdo heesaha hirgalay een, waxaa la samayn jiray tartamaa la samayn jiray tartamo suugaaneed een, marka waxaasoo dhan waxaa ku dhacay dib u dhac dib u dhacaa ku dhacay oo qarankii soomaaliyeed ku dhacay oo meel walba een, soomaalidu meel kastoo ay joogto ku dhacay ayaa suugaantiina ku dhacay oo een, dhallinyaradii waxay la jaan qaadeen ama aad yarayd waxay la jaan qaadeen dhaqamo kaleeto oo shisheeye sugaan fiican ma ayan helin oo ay raaca- een, raacaan ma garatay ka waxaan dhihi lahaa burburku burburku wuxuu kaga yimi een, dhaqamada shisheeyaha ay la kulmeen yurub kuwii tegeyna waxay qaateen dhaqamo yurub afrikada kuwii tegeyna dhaqamo kale ay qaateen marka dhaqanka iyo een, sugaanta iyo dhaqankuna waa wada socdaan aad aad baan ku gartay Eh, daa'uud waxaad joogtaa saan aanu xusnay eh, magaalada baydhabo wax su-aala ma u haysaa eh, abwaan cali boos su-aasha ugu horeysa aan weydiiya boos waxay tahay fanaaniinta oo ama dadka abwaanada uriya heesaha ama ay sameeyaan qaab hanke ah ayay u sameeyaan heesahooda ilaan waayo waxaa jiri jiray dadkii hore fanaaniintii oo dowladii dhexe ee soomaaliya markii ay joogeen qaab u u sameyn jireen meel unbay wada fadhiisan jireen meel isbeshal unbay la lahaayeen wax ku sameeyaan maadaama saas ay jirto marka dadka hadda jooga maadaama waktigan haddana la jooga bal adwaanka waxaan wejin lahaa qaab enke ah ayuu wax u sameeyaan heesaha qaab enke uu ka bilaabayaa waad maqlaysaa abwaan boos Ah, waa mahadsan tahay horta waxa aad samaynayso een een waagii hore waa runtaayo waxaa jiray golihii tiyaatarka meelo la isugu yimaadaa jirtay een fikrado la isku biiriyaa jirtay een hadda ma jirtee waxaa jira qof walba tacbiirkii oo een tacbiir u gaara wuxuu samaysanayaa waxyaabaha uu arko iyo waxyaaba uu malawaalo waxaas waa dhici karaan saasay u dhici karaan iyo waxyaaba uu sheeko ku hayo ayuu wax ka cabiraayo wax ka sameeyaa anu taga cabdiraxmaan oo jooga magaalada berbera cabdiraxmaan eh, abwaan boos waxa uu sheegay in hadda una jirin eh, nidaamkii berigii hore oo kale oo abwaanadu intay meel isugu yimaadaan ay maskaxdooda eh, tuujiyaan ay kas- wax kasoo saari jireen hadda nin walba meesha uu joogo uu keligii wax ku alifo haddaan eegno somalilan ma jiraan hab nidaamsan oo la raaco oo ama abwaaniintu wax ku alifaan oo meel gaar ay isugu yimaadaan amaba fanaankii doonaya inuu kusoo biro fanaannimada halbeeg lagu cabiro la idhaahdo alla ilaah ninkan wuu u qalmaa inuu fanaan noqdo ma jira halbeeg noocaasoo kale xadida dadka mase jira hab ay abwaaniintu u alifaan eh, wixii sugaana
waxa dee marka la ego in koox ama weliba dayadu samaysay muxuu ahaaye tacsiiska iyadu samaysay muxuu ahaaye rafaad samaysay oo muxuu ahaaye ra-iisad ahaan ama muxuu ahaaye koox ahaan ama guud ahaan uu ka jira ama dee ka hara qaaday intii somaliland jirtay qorshadii waa beri oo kale muxuu ahaaye u hara qaaday maynaan ma ma jirto nasiibna maynaan yeelan laakiin haddii laga tegi waayo waxaa jira masalan haddii iisa markaad eegto waa badan yihiin kooxaha ama ururada ama muxuu ahaaye sida kooxdan xidigaha geeska iyo markaas sida loo eegto laakiin iyagu ah qaar iyagu xooqa magaranaysa ay ka tahay laakiin aan ahayn wax laga dhiirigeliyo maamul ahaan lagu dhiirigeliyo ama marka ma jirto muxuu ahaaye balashii suudaanka ama madal tartan lagu soo bandhigo muxuu ahaaye sidii garay lagu soo bandhigo intii ugu dambeysayaba kaygalka dee qabanayo sida ulaysu yahay dee hay bareebta waa telefishinka home cable t v marka ma wax ay kaga duwan tahay dee waxbaan kaga duwanahay amnigaas baan dee kaga duwanahay laakiin wax dhaqaaq la yidhaahdo laga sameeyey tiirkaas waa tiir tiirarka qaranka ka mid ah Aad baan ku- Laakiin hay'adihii ku shaqada lahaa la ka gaadhiyey aad baan kuu gartay aan eh, gebagabadii barnaamijka aan u tago boosoo jooga boosaaso Eh, abwaan cali boos haddii aad ay jiraan waxyaabo aad ka- ka samaysay nolosha oo inta badan abwaanku waxyaabo ayuu cabiraa marmarka qaarkood si qosol leh oo dadka dhegaysanaya ay maaragtay eh, si gaara usoo jiito u sameeyaa ma jiraan eh, waxyaabaad aliftay oo tilmaantaan iminka sheegay oo kale leh een waxaa jira cabdiraada waxaa jira een een baase la yidhaahdo qur-aanka xalay fiyootay haye oo oo ka hadlaysa xarfay ku saabsan tahay shirarkii soomaaliya iyo qaawo ku dhacay wax noocaasi ku salaysan tahay waan gartay waa shirarkii marka siyaasadda waxay leedahay a waxay leedahay qarnigan oo labaatan dhaafay intaan qaaf kuu furfuro nolosha ma qaybsana af iyo qalbi kala jira jacaylka intaan qurxiyo intaan beerkaaga qaato qudhaadi ma weerara ma saafaa ma kuu qalaayo dhibkeenna ma kuu qashaa qalfoof iyo sawirro taagan ma kuu qaadaa dhigaa rasiya sheekaan wadaa xad qabkii talawaaga keenay ruuskii qarankeena liqay qur-aanka xalayf yootay maqaal lagu qoray wargeys baa ciwaan qodob looga dhigay aboor boobiduu qumaayo wariiriyaa kala qaxaaya mulac iyo qorata guuray bisad la qoslaysa jiir qal iyo daaman baa isaacay qaraabashu waa dastuurka qiiq iyo muran baa war eegay qas baa kuturaad la siiyey qaxar baa soo dacwooday baahi baa qalinimo ku faantay khasaara wax cayninaysa qorshuhu waa ha iyo deel sa iyo la dhan u qayoode shir buu qabanqaashay alif sidii qalad iyo khilaafka qaydaha reerjiin u yaal qaraar wax looga gaaro da iyo qaramada midoobay gar iyo garwadeen u qaadeen ta iyo qarbu kaya ah waxbay sii kala qubeen qoon iyo qaaq baa badnayd oo qar dhinaca laga dhaafi waa ma abaa ballan qada samaysay u qubay diiqyadii haruur qosolkii quursi qabkii maakaan u qabin nin waliba shaarkii qaaf ayuu goonni u qabaayay sheekadu waa sida qabaa qaar baa diidoon imaan qaar baa soo diray qareenno qaar baa gacan maris ku qaatay kuwa qaadcaad sameeyey sidaa lagu qoray waraaqo intii lagu qoray hortooda dabeetana lagu qamaamay qayb baa farxadoo qoslaysa qayb baa qawadoo saluugta xanaa qayb baa ka qaaday kuwa orod qaylo geeyey ca iyo ga waa qumeen goobtii nuun laga dhex qaad qaraabo ra'bay iloobi xaabaa qatanay tashiga faabaan qiimayn la siin wowgii waa qaawan yahay wixii siin dhacay khasaare ballani waa kaaf qotoma wanaagii qarkuu jiraa qush reerkii kama dhex bixin weyn iyo talala waa dabkaa weli qiiqaya miyaan weli sii qaxnaa miyaa qurux laga dhergaa qadoodin ma lagu samraa qadoonay dhankay jirta aad baan ku gartay waxaan jeclahay dhammaantiin cabdi cali boos oo ab- boosaaso jooga cabdiraxmaan abwaan caato oo jooga berbera iyo daa'uud oo jooga magaalada baydhabo janaay gobolka baay inaan dhammaantiin idin mahad celiyo aad baa mahadsantiin
aad iyo aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi waxaana marti ugu ahaa cabdi cali boos halkaad ka dhegaysaneyseen waa barnaamijkeena barnaamijka waa go-aankaaga haatanna maxaa xiga ismaaciil En, haatanna waa ku soo dhowaada xubintii maskaxdaada maxaa ka guuxaya oo aalaaba ay dhallinyaradu nala wadaagto marka bal dhallinyaro kala duwan aan eegno waxyaabaha maskaxdooda ku jira
magacaygu waa fidaan maxamed axmed waxaan joogaa magaalada hargeysa magaalo madaxda jamhuuriyadda somalilan Eh, waxaan ku noonay wadan nabad ah dimuqraadiya dowladnimo ka jirto sharci ee ku dhaqankiisu ka jiro asxaabta iyo fartanka doorasho xori ay ka jiraan laakiin dunida aan laga aqoonsanayn oo aan loo qirsanayn inuu yahay wadan jira waxaa maskaxdayda ku jira oo aan ku fakarayaa oo aan ku werwaraa inuu dalkaygu ka mid noqdo wadamada adduunka ee la aqoonsan yahay ee itiraafka haysta ee dalalka dunida xiriirka wanaagsan la leh
magacaygu waa daahir yuusuf cali oo ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan degmada cabdicasiis madaxayga waxaa ka dhex guuxaya waxaa waaye aan waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo aqoon leh wax soo bartay Eh, haddana waxaan rabaa oo niyadeyda ku jira ama madaxayga ka dhex guuxaya in aan noqdo nin shaqo hela oo nafsadiisa iyo ha waxaa rabo waxay tahay inaan noqdo nin eh, shaqo hela oo shaqaysta eh, dantiisa eh, dalkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisana wax tara Wa- ah, midda madaxay ka dhex guuxay waa taas waxaa rabaa inaan mustaqbal mustaqbal wanaagsan yeesho iyo nolol heer sare ah isbishal waxaa jeclaa inaan noqdo nin weriya ah oo saxaafadda iyo wacyigelinta bulshada inaan ka shaqo galo ka shaqeeyana waa jeclaa
aad u mahadsan yihiin dhallinyarada kala duwan sahraay haatanna maxaa inoo xiga
waa hagaag ismaaciilow qodob war oo haatanna soo gaaray wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in sarkaal ka tirsan booliiska soomaaliya iyo labo qof oo kale goor dhoweyto lagu dilay isgoyska siinaai sarkaalkan la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi caalin sida uu v o eda u xaqiijiyey afhayeenka hay-adda amniga soomaaliya dilkan waxaa la sheegayaa inay geysteen niman bastoolado ku hubeysan oo goobta ka baxsaday islamarkaana ay isla markii ay dilkaasiba geysteen waan gartay warkaas degdeg ay haat- haatan aynu soo gaadhay haatanna bal aynu ku yar nasanno qadar heesa heesta hodan cabdiraxmaan oo uu la qaadayo axmed iyo my love
Thank you.
waa tahay heeskaasi mylof axmed iyo hodan cabdiraxmaan waxaan ka xunnahay codkaasi iyo hodan cabdiraxmaan inina durbaba maqal hase yeeshee heeskaasi dhegiina ayaan uga sii tegaynaa ismaaciil xuseen farjar iyo saare cabdi axmed ba waxay idin leeyihiin nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.